فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaah kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal qodobadaad caawa ku maqli doontaan barnaamijka dhuuxa waraysyada waxaa ka mid ah qaraxyo galabta qayba ka mid ah shabeellaha hoose lagula beegsaday ciidamada shisheeye waxaad maqli doontaan tafaasiil ku aadan dhacdadan barnaamijka waxaa kale oo aan caawa idinkugu haynaa alfurqaan oo soo saartay xalqada afaraad ee tixanaha shidaalka soomaaliya hanti beelaha ah oo la kala boobayo si gaar ahna loogu eegayo heshiiska shidaal ee ay dowladda federaalka la gashay turkiga iyo halisyada ku xeehan xubinta faa'iidada caafimaadka iyo wararkii caalamka ayaan meesha ka marnayn سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka iyo cabdiraxmaan beder maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay afartan ruux oo shacabreeda ayaa ku shahiday duqimo kala duwan oo ka dhacay qidaaca goodonsane khaza tiraxa sugaya ayay ciidamada yuhuudu ka geysteen marinka goodonsane khaza saacadii lasoo dhaafayee maanta oo arbaca ah iyagoona halkaasi ku dilay dadaadu fara badan oo shacabreeda kuwa kalena ku dhaawacay laba duqeen oo aad u xoogan ayay ciidamada yuhuudu ka geysteen guri ku yaala xerada jabaaliya ee dhacda waqooyiga marinka khaza waxaana halkaasi ku shahiday dad badan oo shacab ah kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen tani ayaana ku soo aadaysa iyadoo weli halkoodii ay kasii socdaan xasuuqyada karanka dadka shacabka ay ciidamada yuhuudu ka wadaan waqooyiga marinka gelinkii dambe ee maanta ilaa aroornimadii hore ee saaka waxaa lagu waramayaa in duqimo ka dhacay marinka khaza ay ku shahidiin afartan ruux oo shacab riid ah kana kooban dumar carruur iyo waayilaan waxba galabsan lix iyo labaatan ka mid dadkaas ayaana waxay ku shahideen waqooyiga marinka khaza shil gaari oo sababay khasaare kala duwan ayaa waxuu ka dhacay gudaha dalka kenya wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa waxay ku waramayaan in khasaare dhimasho iyo dhaawac iskugu jiro uu ka dhashay shil ka dhacay buddada sihabaya oo masaafo sagaal kilomitir dhanka bari kaga beegan saldhigga booliiska ee noreg ee dalka kenya xogaha qaar ayaa waxay tilmaamayaan shilkan uu yimid ka gadal markay isku dhaceen mooto laba lugaa leeyahay iyo sidoo kale gaari xamuul ah kuwaasuu ka wada imaaday dhanka ismaamulka noreg iyagoona ku wajahna maymahuyu balse shilka ayaa dhacay xilli darawalka baabuurka oo isku dayey inuu ka hormara mootada laba lugaaleyda ah warbaahinta ayaana waxay soo tibinaysaa in goobta ay ku dhinteen laba ruux oo ka mid a dadkii saarnaa mootada oo mid ka mid ah uu yahay darawalkii kaxinayey halka midka kalena uu ahaa rikaab sidoo kale shilkan ayaa waxuu sababay dhaawaca hal ruux oo isna rikaabka mootada ka mid ahaa dalka kenya ayaa waxaa si aada ugu soo noqnoqonaya shilalka gawaarida iyadoo aysan jirin wax tallaaba oo ay qaaday xukuumadda nairobi maraykanka ayaa kelmadii milatari uu siin jiray masar u wareejiyay dalka lubnaan warbixinay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa daaha looga qaaday in maamulka madaxweynaha maraykanka ee jo baiden uu sagaashan iyo shan milyan oo dollar oo gargaar milatari ah taasoo loo qoondeeyey in lagu bixin doono ciidamada dowladda masar uu ku wareejin doono dalka lubnaan warbixinta ayaa waxay sidoo kale tilmaamtay in la samayn doono lacaga kale oo lagu qarash gareynayo ciidamada lubnaan taasoo kor loogu qaadi doono ammaanka xuduudaha iyo la dagaalanka waxay ugu yeedheen argagixisada warbixinta ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa waxaa sidoo kale lagu xusay inuu maraykanka weli yahay saaxiibka dhoweeye lubnaan iyagoona sheegay in taageerada maraykanka ee ciidamada lubnaan ay si toosa u caawin doonto in ciidamada lubnaan ay ka shaqeeyaan danaha maraykanka ee gobolka ugu dambayntii lacagta liiraha ee laga isticmaala dalka suuriya ayaa qiimo sare yeelatay kadib markii la riday nidaamkii bashaar al asad kadib markii la riday nidaamka bashaar al asad ayaa waxay warar ku sheegayaan inay qiimo sare yeelatay lacagtii liiraha ee laga isticmaalayay dalka suuriya oo ay horey dhulka u geliyeen nidaamkaasi wararka ayaa waxay sheegayaan lacagta liiraha ee laba kun iyo shan boqol ilaa iyo saddex kun uu gaaray hal doolar magaalooyinka qaar oo ay ka mid tahay magaalada xalab ayaana waxay warar ku sheegayaan in afartanka kun ee liiraha uu gaaray hal doolar bulshada reer suuriya ayaana waxay filanayaan in sarafka lacagaha ee dalka suuriya uu isbeddel midkani ka weyn sameeyo waxaana si aada waddanka uga soconaya ganacsiyo iyadoona guud ahaan waddanka laga dareemayo kobac dhaqaale oo aada u weyn shacabka reer suuriya ayaana waxay dib u furteen goobahooda ganacsi waxayna sameynayaan horumarra ballaaran oo la taaban karo wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
hagaag faahfaahin hordhac ah ayaa ka soo baxaysa qarax ka dhacay galabta shabeellaha hoose kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye ee afrikaanta oo ka soo baxay magaalada muqdisho ayaa maanta silsilada qaraxyo ah oo gaaraya shan lagula egtay inta u dhexaysa deegaanada laanta buure iyo namber konton ee shabeellaha hoose afar ka mid ah qaraxyadaasi waxaa lagu beegsaday ciidamo lugeynayay oo ka tirsan kuwa uganda halka qaraxa shanaad si gaar ah loola bartilmaameedsaday gaari xamuul ah oo sahay u waday ciidamada shisheeye gebi ahaanba goobta ayuu ku burburay gaariga iyagoo meesha ay ka jiiteen haraadiga gaariga burburay laba jeer ayaa isla goobta qaraxyada ka dhacay ku soo degeen laba helikobtar ah waxayna qaadeen meydad iyo dhaawacyo
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qeybaha dhexe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay xubinta faa'iidada caafimaadka ayaa nugu soo maqan balse haatan ku soo dhowaada xalqadii ugu dambeysay ee tixanaha la magac baxday shidaalka soomaaliya hanti beelah ah uu la kala boobayo waana xalqadii afaraad بسم الله الرحمن الرحيم
maalin walba waxaad maqataan idaacadaha iyo social media kuwa tagan baddii soomaaliyeed baa la xaalufiyey waa la waxeey caawa aan inta ku hadlayno kun markab ka badana baddeenna ku jirto oo ugaarsanayso oo kalluunkii daldalanayso oo mid ka mid oo wax naga siinayna aanu ku jirin soddon sanaa baddeenna la xaalufiyow haa wiilkaygiiow batroolkan waa la bixinaa kalluumaysigana waa la bixinaa wixii kale oo aan leenahayna waa la bixinaa si aan u noolaanno
tan iyo markii xasan sheekh maxamuud uu xilka qabtay markiisii labaad bishii may labada kun iyo laba iyo labaatanka waxaa sii laba jibaarma heshiisyada lala gelayo shashaayaha ee lagu saxiixayo kheyraadka iyo hantida ummadda soomaaliyeed safaradii ugu horreeyey ee uu ku bixiyey dalalka maraykanka ah ingiriiska iyo turkiga ah waxay muujiyeen inuu geli doono heshiisyo xasaasi ah marar badanna fagaarayaal ayuu si guud mar uga sheegay waxa uu damacsan yahay waxaan rabaa ummadda soomaalida caawa marka halkaan inaan uga sheego oo ra-iisul wasaaruhu aan u sheegin mashaariic aad u waaweyn ilaaha weyne oo afaf- afka qalaad lagu yidhaha mega projects yaa dalkan u soo socda haddii alla yidhaha xasan sheekh muddada uu joogo heshiisyo lagu qaadanayo kheyraadka dalka waxa uu la galay dowladaha shiinaha maraykanka imaaraadka qatar iyo turkiga sida ku cad dukumentiyada heshiisyada qaarkood oo mugdi gelinaya waxa ay soomaalidu ka faa'iidayso iyo cidda qaadanaysa lacagaha yar ee ay bixinayaan dowladahaas iyo shirkadahooda heshiiska ugu saamaynta badan ee lagu boobayo kheyraadka dalka gaar ahaan shidaalka ayaa bishii maarso ee sanadkan labada kun iyo afar iyo labaatanka ka dhacay magaalada istaanbuul ee dalka turkiga ah kadib markii bishii febraayo uu wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka cabdulqaadir tiktok uu isla dalkaasi ku soo saxiixay heshiis amni heshiiska shidaalka waxaa si rasmi ah u kala saxiixday wasiirka tamarta ee turkiga ah iyo dhigiisa dowladda federaalka ah cabdirasaaq maxamed oo haysta dhalashada dalka ingiriiska waxaana la caddeeyey in qoraalka uu turkigu awood u siinayo inuu badda soomaaliya ka baaro kana soo saaro shidaal Ta hadda aan waxaynay waa toddoba xirmo waay waa saddex xirmo oo ah dhanka galmudug laba xirmo oo ah dhanka s- eh, maamulka south west eh, laba xirmo oo ah jubbaland marka toddobadaas waa inta la bixiyey laakiin ilaa iyo hadda dowladda federaalka waxay ka gaabsanaysaa saamiga ay qaadanayaan turkiga iyo waxa dhankooda xukuumad ahaan ku soo aadaya heshiiskaas waddada loo maray oo ah inaan ilaa haddaba la arkinba And, eh, taa wada saxa ani kulli uma arko And institutionkii baarlamaanka looma naxariisin meeshas wuu ku burburayaa ma fahamte waayo markii horaa waxaa jiray cabashooyin xildhibaanada ka imaanaya oo dhahaya warmaba aanaan aragba eh, proseska oo aadan madoobe buriska ku dhuftay maba aanaan arkinba ayadoo naloo qaybin ah, wuxuu yidhi waaba la ansixiyada it was public information ma garata baarlamaan warqad saxeexan oo ah heshiis ah oon la arag oon la akhrin oo mar inta la akhriyo akhrinta koowaad akhrinta labaad tan saddexaad aan loo aan loo amdkayn oo la saxeexay eh, oo la yiri kub oo ansax waay guddoomiyahayna waxaa loo bixiyey guddoomiyihii ansax heshiis weligii aan la arag waaya heshiiska turkiga heshiis weligii aan la arag aa korkayna la yiri ansax waay oo aan diidi waayn dadka soomaaliyeed waxay dhammaantood isku raacsan yihiin in si siman uga faa'iidaystaan khayraadkooda badda iyo berigaba balse waxay su'aashu ka taagan tahay dowladda federaalka ma tahay tii shaqadan qaban lahayd iyadoo la ogyahay in sanad weliba ay kaalinta koowaad ka gasho masuqmaasuqa dowladaha caalamka qaaradda afrika waddamada dhoofiya shidaalka iyo khayraadka kale waxay dadkooda ku nool yihiin gaajo iyo fakri waxaana ugu wacan musuqmaasuqa madaxdooda iyo gumaysiga dadban ay reer galbeedku ku hayaan dalalka jad nigeria venezuela zambia congo koonfurta suudaan angola iyo siraliyon oo laga dhoofiyo shidaal waxaa ka jira dib u dhac ballaaran marka loo eego dhaqaalahooda caafimaadkooda iyo waxbarashadooda si kastaba ha aatee xilligan waxay tuhumo badan dul hoganayaan heshiiska shidaalka ee dowladda federaalka la gashay turkiga dowladda xasan sheekh aad ayay uga gaabsatay marar badan inay si dhab ah u faahfaahiso balse tobaneeyo elawareedyo oo lagu kalsoon yahay ayaa waxa ay sheegayaan inuu aad u badan yahay saamiga ay turkidu qaadanayaan waxaa dowladda federaalka ku soo aadayana ay yihiin in yar oo faraha foodooda ah waxyaabaha heshiisyada lagu qiimeeyo waxaa ka mid ah daahfurnaanta halka heshiiska shidaalka ee dowladda federaalka iyo turkiga uu yahay mid xogtiisa dhabta ah laga qariyey shacabka soomaaliduna waxa ay ku maamaadaa wixii la qariyo qurun baa ku jira dunida dhaqan ayay leedahay heshiiska kulligiis asagoo saxiixan ayaa ayaa lagu qo- la- la keenayaa wasaaradda websitekeeda wasaaradda batroolka macdanta dunida sidaasay samaysaa transparency oo 100 percent ah laakiin soomaalida kuma arkin heshiis la galay ilaa hadda oo qayaxan oo bannaanka yaala oo muuqda ma arkin ilaa hadda heshiisyada waxay ahaayeen la galayay heshiisyo qarsoon oo aan la arkaynin dowladda turkiga ayaa fursad ballaaran u aragtay heshiiska sida fudud ee aan ka fiirsiga lahayn loogu saxiixay golayaasha dowladdana uga ansixiyeen waxaana ay bishii oktoobar ee sanadkan xeebaha soomaaliya u soo dirtay markab saameeya shidaalka kaasoo markii uu ku soo xirtay xeebta muqdisho la arkayay madaxda dowladda federaalka oo dul saaran iyagoo qoslaya oo aad moodo dhallinyaro aroos galbinaya markabku hadduu yimid oo wax baarayo haddee waxba lama diidana markabku dekedda dhinaca uga xirto shaqaduna ha socoto laakiin inta dekeddii oo dhan la xidho in madaxdannadii sidii ciyaal aabbahood baabuur cusub soo gaday marna fuulaan marna ka soo degaan horumar dalka uma ahan waa show of taas maanta waa maalin kale oo adduunyadu ay haddana tidhaahdo warhedhahay soomaaliya waa la maalgasho karaa war meesha waa wanaagaa ka jira war waa dhaqaalaa ka jira war fursadaa ka jirta la yidhaah haddana le'anna markabkan inuu meesha soo istaago ma ahayn wax iska yimiday ma ahayn markab kontaynara wado ama maxaanku idhahdaaye eh, shamiinte iyo maxaanku idhahda bariis wada ma ahayn markab casri ah technology aad iyo aad u sarreeya qiimihiisa aanan la soo koobi karin waaye waxaan bilownay si dhaba u bilownay sahankii iyo geedigii lagu carraabin lahaa gaajada iyo faqriga aqoon-yahanada ku xeel dheer arrimaha shidaalka iyo kuwa falanqeeya siyaasadda geeska afrika waxa ay isku raacsan yihiin in heshiiskan uu yahay mid aan faa'iido ugu jirin dowladda federaalka oo ah nidaam qabari ah oo aanay ummadda raali ka ahayn sharciyadda keliya ee haysatana ay tahay midda shisheeyaha kuna shaabadaysan musuq maasuq waxaana la aaminsan yahay inaysan ka suurageli karin inay ummaddu uga faa'iideeyaan khayraadkeeda
halista ugu weyn soomaaliya waxay noqon kartaa ka imaanaysa misuse in batroolka si qalad ah loo isticmaalo haddii batrool lasoo saaro khayraadkaas haddii s- dowlad nadiif ah ayna joogin good governance haddayna jirin waxa waaya dhibaato habaaray isu bedelaysaa khayraadkaas habaaray isu bedelaa waa midda koowaad haddii ayna jirin mataqaanaa maamul wanaag sidii oo kale ayay noqonaysaa waxaa badanaya gaabka u dhexeeya in yar oo lacagahaas iska dhuuqayso kor joogto ee dadka majority aad iyo aad u badan oo maaragtay caloosha dhulka ku haya ayaa la kala noqonaa taasna dhibaato waxay noqonaysaa gaabka u dhexeeya wax haystaha iyo wax mahaystaha wax mahaystayaasha aad iyo aad u badanaya marka de- dadka dhexdooda waxaa dhacaya power, power struggle ayaa bilaamaya society segmentation ayaa bilaamaysa dildilaacyo oo maaragtay shacabka ay ay yeelanayaan oo la nacaya mataqaanaa inta waxa haysato oo lala dagaalamaya soo iman doon si xaqiiqada looga indhasaabo bulshada soomaaliyeed dowladda federaalka ayaa isticmaashay dacaayad iidheh oo kala ah iyadoo adeegsanaysa warbaahinta iyo shakhsiyaad kala duwan oo buunbuuninaya markabka turkiga ah shacabkana u sheegaya inay qof qof u heli doonaan doolar iyo dahab bilaha soo socda runtii maanta soomaaliya waxay u tahay maalin weyn oo farxad leh Ee, lixdan iyo siddeed sano kadib maanta waxaa soomaaliya taagan markabkii samayn lahaa 3 d baaritaan ah oo hawshaasna hawl fiican waxaan rajaynaynaa mar dhow soo bixi doono shidaal iyo hawl la sameeya insha allah Ee, waa soomaaliya taariikh cusub u qormaysa ee, dhowr sannadood oo soomaaliya ku jirta xaalad aad u adag waxaa maanta bishaaro weyn ah in maanta shacabka lagu bogaadiyo in ee, hawshan ama mashruucan weyn ee muhiimka ah dalka laga hirgelinayo Ee, dhab ahaantiina waxa uu noqon doonaa mashruuc wax weyn ka bedeli doona sawirka iyo mustaqbalka soomaaliya intaba horta een, shidaalka la soo saarayo sideedaba caano la soo lisaayo ma aha You know, taas horta aan isla fahanno Ee, shucuurta waa kicin karnaa een, w- yacni dakhliga naga soo galaayo inta bilyanay noqonaysay intaasoo dhan riyadaas waa gali karnaa soomaalina markii lacag la sheego waa wada sakraamaan intooda badan ha xisaabtan u galaa qofkii waxa soo galaaya iyo howlo kale u kala dabaraayo maogta wardadan weli waxba ku heshiinin wasiirnimadii heshiisku ma ah iska daa yani waxaad sheegaysaa adige een, oil la soo saaray iyo oo mataqaanaa la wada dhargo maasha allah tabaaraka allah ee cid kasta noqoto maogta taas waa riyo aniga shakhsi ahaan waxaan isleeyahay ilaahay ha ka yeelo laakiin ma arko saansaanti ma arko madaxweynaha dowladda federaalka waxa uu muddo dhowr bilood ah golayaasha ka sheegayay in ay barwaaqo ka soo socoto hawsha ay turkidu ka wadaan badda soomaaliya isagoo u muuqda dhankan kale inuu iska hilmaamay hadaladii uu saddex sano ka hor ka yidhi soo saarista shidaalka soomaaliya iyo khayraadka ku xeeran haye mid kala dhahayo waa waa waa la kala dhacay waa la xaday batroolkii dalka waa la gatay waa la waxay war batroolka waa laga guurowa waa laga socdaa waa laga tagowa meesha asagoo noogu jira maan ka tegaynaa war haddii sannado yar ay noo hareen oo aan xoogaa aan kasii faa'idi karno aan wax ku qabsanno aan ka faa'iido looma diyaarin soomaaliya uma diyaarsana saaxadeeda in ay ee, shidaalka amuurihiisa ay hor u dhaqaajiso macdantiyo shidaalkiiyay kufriga maala yidhaheene maya dowladda turkiga markii ay xaqiijisay in gacanta loo geliyey khayraadkii waddanka waxa ay ku dhawaaqday tallaabo cagsi ah waxayna geed dheer iyo mid gaaban u kortay sidii ay badda soomaaliya ugu gacangelin lahayd xabashidii la sheegayay inay ka difaacayso laba-iyo tobankii disembar sannadka labada kun afar iyo labaatanka ah waxaa magaalada ankara ku soo gebagaboobay wejigii saddexaad shir ay soo agaasintay dowladda turkiga ah kaasoo lagu wada hadalsiinayay xasan sheekh iyo abiye axmed muhiimaddiisuna ay ahayd in xasan itoobiya u oggolaado qayb ka mid ah badda soomaaliya waxaana ka soo baxay qodobo ka halis badan heshiiskii is-afgaradka ahaa ee muuse biixi u saxiixay xabashida halkaas waxaa ku beenoobay wararkii ay madaxda dowladda federaalka ku hurdisiinayeen dadka soomaaliyeed uguna sheegayeen in turkidu ay difaacayaan badda soomaaliya maanta annaga iyo etoobiya waxaan intaax taagan horta ma aha ee, xuduud iskuma haysano boqolaal kilomitr oo dhul soomaalida inay soo marto badda soomaaliya timaado oo qayb ka mida qaadato waaye waxaan isku haysana waa u kaalmo weydiisanay dalkeena inaan difaacno inaan lagu kaalmeeyo dowladda turkiga heshiiska aan la galnay horta intaasuu asalkiisa yahay oo maanta baarlamaanka soomaaliyeed uu soo ansixiyey na kaalmeeya baddeenna sidaan u difaacano Somalia's capacity are right now xilligan awoodda soomaaliya ay ku ilaalinayso badda waa mid aad u kooban marka waxaan taageero ka raadinay turkiga turkiguna wuxuu dalka soomaaliya ka caawinayaa inuu dhabarka u rito mas-uuliyadda marka turkigu waa kaaliye aad u wanaagsan so Turkey is the best partner that's on one side xaqiiqda waaqiciga ah ee jirta ayaa beeninaysa hadalka madaxweynaha dowladda federaalka turkigu waxa ay sheegayaan in etoobiya ay saaxiib dhow la yihiin masaalix badanna ay kala dhexayso taasoo keenaysa inay bad u raadiyaan marka isbarbardhig lagu sameeyo masaalixda turkiga ee soomaaliya iyo etoobiya waxaa soo baxaysa inay aad u badan tahay masaalixda ankara ee adis ababa turkigu waxay soomaaliya ku leeyihiin ganacsiyo aan badnayn shirkadahooda albareeg iyo haroore ayaa kala maamulan garoonka iyo dekedda muqdisho waxaana uu heliya oo keliya saldhigga ay ka samaysteen jasiira ah iyo heshiiska amni iyo midka shidaal ay ka saxiixatay dowladda xasan sheekh balse etoobiya marka loo eego turkiga waa dalka labaad ee maalgashiga ugu weyn ku leh etoobiya kolka laga yimaado shiinaha oo ah kan koowaad saddexdii sane ee ugu dambeeyey dowladda turkiga waxa ay etoobiya ku maalgelisay in ka badan hal dhibic shan bilyan oo dollar sidoo kale waxay isla dalkaasi ka hirgelisay laba boqol oo shirkadood oo ka shaqeeya mashaariic kala duwan لدينا علاقات تاريخية مهمة waxaan leenahay xiriir taariikhi ah oo muhiim ah waxaan ka wada hadalnay sidaan u xoojin lahayn dhammaan xiriirka aan leenahay iyo inaan kordhino isdhaafsiga arrimaha ganacsiga etoobiya waxay maraysaa marxalad xasaasi ah si gaar ah gobolka tigrey haddii aan nahay turkiga waxaan diyaar u nahay inaan kaalin ka qaadanno dhexdhexaadinta oo aan dadaal weliba ku bixinno sidii xal looga gaari lahaa dhibaatooyinka jira وبذل كل الجهد لحل الأزمات تركيا لها أهمية خاصة من الناحية الجيوسياسية turkiga waxay leedahay ahmiyad gaar ah marka laga hadlayo arrimaha jiyosiyaasiga waxaana taasi u suuro gelinaysaa inay qaadato kaalin weyn oo muhiim ah marka laga hadlayo guud ahaan caalamka waxaan la saxiixanay heshiisyo muhiim ah oo la xidhiira arrimaha siyaasadda dhaqaalaha iyo diblomaasiyadda waxaan xoogga saarnay arrinta maalgashiga ركزنا على دعم الاستثمارات turkiga ayaa si istaraatiijiyad leh u qaadanaya door uu reer galbeedku wakiil uga noqonayo sidii etoobiya loo makanin lahaa dhulka iyo badda soomaaliya isaguna uu u boobi lahaa shidaalka iyo kheyraadka waddanka bishan disembar ee labada kun afar iyo labaatanka socdaalkii uu madaxweynaha faransiiska ku tegay adis ababa waxa uu daba socday heshiiskii ankara emmanuel macron ayaa shaaca ka qaaday in etoobiya ay qabsanayso xaybta magaalada saylac si ay ugu dhowaato marinka baabulmandab wuxuuna u ballan qaaday inay ka taageeri doonaan sidii ay saldhig militari uga dhisan lahaayeen xeebaha soomaaliya faransiiska ayaa etoobiya sannado badan ka caawinaya dhismaha ciidan badeed sidoo kalena waxa uu siiyey maraakiibta ay hadda doonayso inay ku qabsato xeebaha dalkeena waxaana ii suura gashay inaan ra'iisul wasaaraha ugu hambaliyeeyo heshiiskii uu madaxweynaha soomaaliya kula galay turkiga kow iyo tobankii diseembar oo ay taageerayaan midowda yurub waxaan ku dhiirageliyey in la sii wado wadahadalka iyo in si joogto ah loo dejiyo xaaladda geeska afrika iyadoo la ixtiraamayo madaxbannaanida qolo kasta laakiin ra'iisul wasaaruhu wuxuu ka yidhi helitaanka badda cas ee ah in ay etoobiya u baahan tahay inay kordhiso galaangalkeeda si ay uga taliso ayaheeda iyadoo ay jirto xaalad goboleed oo adag codsi sharci ah faransiiskuna wuxuu rajaynayaa inuu kaalin ka ciyaari karo kana caawin karo hannaankan habwadahadalka ah eh bien, aider à ce processus de diversification.
kadib booqashada madaxweynaha faransiiska abiy axmed ayaa safar ku tegay dhulka soomaali galbeed qaybo ka mid ah isagoo labistay shaar iyo surwaal caadi ah si uu u muujiyo inuusan joogin dalka baxsan etoobiya sida xogta lagu helayna waxa uu socdaalkiisa daaran yahay qiimayn ku aadan ceelasha shidaalka ee dhulkaasi oo qaarkood horay looga shaqo galay abiye waxa uu qabaa rajo ah inuu isku helo shidaalka soomaali galbeed iyo bad soomaaliyeed oo uu ka dhoofsado sidoo kale waxaa maalmo kadib uun booqashadii madaxweynaha faransiiska adis ababa tegay wafdi ka socda dowladda federaalka uu horkacayo cali cumar maxamed cali balcad wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iyo xubno kale kuwaasoo etoobiya gaarsiiye dhambaal ay ugu muujinayaan inay u tanaasuleen isla markaasi waxaa magaalada muqdisho soo gaaray wafdi ka socday dowladda etoobiya oo ay hogaaminayaan wasiiradda gaashaandhigga etoobiya iyo taliyahooda ciidanka runtii waxay ku soo aaday iyadoo aan xallinnay oo dulqaadka soomaaliya lagu xalliyay aan dhihi karnaa arrintii nagala dhexaysay etoobiya dulqaadka soomaaliya lagu xalliyey dad badan baa waxay nagu eedeeyaan soomaaliya go'aan waxay gaartay inaan lala fadhiisan etoobiya maxaa loola fadhiista waa caqligii soomaalidu budka iska wadan jiray w war haddaan lala fadhiisan miyaa hadda guusha la keena la keeni lahaa diblomaasiyaddase iih in yow miyaa ku jirta diblomaasiyadda macdantiyo shidaalkiiyay kufriga maalay yidhaheene mayada malaygi ku jirayay kameeriyeene madaarkiya marsaadibay fadhankana macaashaane
xirmooyinka shidaalka soomaaliya ee ku jira badda iyo beriga ayaa ah kuwa ay xiliyo kala duwan calaamadaysteen shisheeyaha dowladda federaalkana awood uma lahan inay iibiso khayraadka aaggaasi ku jira balse waxaa keliya ee u furan ayaa ah sahminta khayraad cusub iyo xaraashidda wixii laga helo dowladda maraykanka waxay si diblomaasiyad ku jirto u aqoonsatay heshiiska shidaalka ee turkiga iyo dowladda federaalka taa beddelkeeda si loo raaligeliyo waxaa loo saxiixay xirmooyin shidaal ah oo ay horay u calaamadaysteen oo dhaca badda gunteeda wasiirka tamarta ee dowladda federaalka cabdirasaaq maxamed ayaa shirkadda liberty u saxiixay inay sahmin cusub ka samayso saddex xirmo oo shidaal ah oo ku jira badda soomaaliya arrinka la yaab kale waxa ay tahay in xogta heshiiskan ay markii ugu horeysay faafisay shirkadda shirkadda liberty oo ah mid goordhow la asaasay ayaa caddaysay in heshiiska uu siinayo saddex xirmo oo shidaal ah oo la kala yidhaahdo xirmada boqol soddon iyo koowaad xirmada boqol iyo sagaashanaad iyo xirmada laba boqol iyo lix heshiisi kuwan oo kale ah waxaa xiliyo kala duwan galay maamul goboleedyada haba ugu badnaadaan puntland iyo somalilan sidoo kale etoobiya ayaa meel baylaha ah ka heshay gaaska tirada beelka ah ee ku jira dhulka soomaali galbeed markii la bilaabayay shaqadan waxaa loo xayeysiiyey heshiiska turkiga ee badda soomaaliya oo kale waxaa soomaalida galbeed loo sheegay in dhiisha fakhriga ay tuuri doonaan laakiin waxaa dhacday cagsigeeda in saami dhaqaale laga helo shidaalkaas iska daaye waxaa dadkii soo gaaray daano iyo dhib kadib markii la sumeeyey goobaha shidaalka laga qodayay iyo deegaanada ku xeedhan halkaasoo dadkii ku noolaa iyo xoolahooda ay kala kulmeen cudurro sabay dhimasho iyo mahadhooyin caafimaad oo xanuun leh gabadhan xanuunsan ee idinku arkaysaan ayaan abbaheed ahay xilli annagu aanu soo gurnay laamiga intii sunta lagu daadiyey annagoo geeddi adhi iyo awr heer dhan ah gabadhanoo adhigii ay waday waxba kama hadhin adhi fara badan buu ahaa gaadiidkii saddex riti dameer waa dhinteen suntii bay u dhinteen gabadhayna wataa taalla idinku waad aragtaan carruur hadda waa un inta hadda sunta lagu daadiyo ee hadda jeenuu ka shaqaynaya meesha wadnaha ay xanuun hayatay iyo madaxa iyo jirkoo dhan way dhacday hadda in la roga mooyaane male iyaduma far ma dhaqaajin karta wadnaha iyo madax warkeeda qabta jirkoo dhan hadda wada xanuunay ilaa lagu haya gacmaha badanka dhanna waa wada iskoola mid dadkii wuu ku luga beelay wuu ku laxaad beelay wuu ku indha beelay wuu ku dhego beelay wuu ku qalbi beelay cudurro aanan arki jirin oo kansar la yidhaahdo yaa dadka laynaya boqolkiiba boqolkiiba konton yaa dadkii wax buka iyo wax dhintuu noqday carruuraha dhalanhaya ayagoo dhegala ayagoo indhala intaba way dhalanhaya intii shiina timid ee dowladda gumaystaha damba timid na dhib baalabqaalna gaadhay wax laga koobi karana maaha duunyo iyo dad noo dhaqan iyo dal midna ma jirto waxay macaanta kala baxday iyo waxay dhegayadii irbadaysay iyo waxay sunku daadaysay intaa markuu dhulkii noqday aan degi jirin xawayaanku aan ku noolayn xitaa ugaadhi waa dhammaatay xoolaha iyaga caddan ma leh hadda intaasay naga dhimatay haddaan dhahno waxba noo qabo meesha dowladda kaaluu waxanoo dhintama waxanoo tartama weligiiba hala asaaso shidaal baan shaqo ka helin xoolihii baa nagaga dhammaaday raggii baa nagaga dhammaaday haddana suub bay noogu dartay dhibaatada nagu haysata kaaloo ilaahayaa naga soo gaadhan leenahay rabbiga caadilka xabashada iyo shisheeyaha kale ee boobaya khayraadka dalka ah marnaba uma suura galeen ujeedooyinkooda xunxun laakiin waxaa la aaminsan yahay inay u fududaynayaan dad makas ah oo ay horey u soo diyaarsadeen kuwaasoo aan hamigoodu dhaafsiisnayn wax gooska la saaro iyo guryo lagu dakeeyo oo goorta laga dhimanayo aan la ogeyn heshiisyada ay gashay dowladda federaalka waxay u badan yihiin dhanka badda ah ilaa iyo haddana ma jirto shirkad ku dhiiratay inay beriga shidaal ka soo saarto gaar ahaan koonfurta iyo bartamaha arrinkaasina waxaa caqabad ku ah oo hortaagan xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida muuqatana haddaysan al-shabaab joogi lahayn mar hore ayaa lagu kala bixi lahaa kheyraadkaasi berri waxaa nooga qashaa hadda waa arkaysaa in yacni la dagaalankii shabaab uu si xooli ah uu ku socdo oo aan filayna in yacni insha allah laga guulaysto oo waddanka laga saaro marka waxaan isleeyahay dee amniga markii si buuxda oo gacanta loogu gacanta dowladda iyo ummadda soomaalida usoo galo shabaab meesha laga saaro waxaan isleeyahay in markaas ay bilaabaysay aan bilaabi doono inaan bixinno aan ka fikirno qaabkii loo bixin lahaa xirmooyinka beriga ku yaala yani faraska iyo faraska yaa la hormariyaa faraskaa la hormariyaa sax kadib baa waxaa lagu xiraa gaari faraska khayraadkan si loo soo saaro si loo soo saaro waxaa loo baahan yahay marka hore dowladdii soo saari lahayd inaan samayn aan ma rabo dadka soomaalida inay laba shay isku qodaan lama rabo dadaa waxay dadaa iska jadbaysan oo qof ama laba qofay jecel yihiin ayaa magac dowlo xambaarsan marka labada qofay qofay waxay u maleeyaan inay dowlad yihiin hormaya dowladnimadu waa seesta ama waxaa la dhahaa dhul iyo dad iyo cidda maamusha dhulka soomaaliya oo kasoo bilaabanaya xuduuda jabuuti ilaa kenya iyo badweynta hindiya ilaa badda cas iyo hawadeena airspace kenya caawa dowlad soomaaliyeed oo maamusha ma jirto annaga annaga waxaan u ordaynaa baalmale fiiri wasiirka arrimaha dibaddan ahay soomaaliya markaan xalino gelayo inuu diyaaradda dhacaya nin ugandheesa ay baaraya xalane waay muqdisho caasimaddii dalka wasiirka arrimaha dibaddan marka ninka ugandheeskaa isu sheegaya waxaan leeyahay wasiirka arrimaha dibaddan ahay markaasuu ileeyahay tus i d i d baan tusayaa sug buu leeyahay eybuu u yeerayaa gaariguu baarayaa asxaan hadday ii sameeyeen waadaysan gaariga iga soo dejin marka tan inay soomaalidu dhibsadaan ma xaqiiqa waay madaxweynahayga iyo ra'iisul wasaarahayga si ay ula kulmaan qof safaaradda maraykanka ka socda junior officer waxay imaanayaan aeroboortka nin safaaradda maraykanka ka socda ayaa aeroboortka ma u tegayo maxaa la yihahdaa villa soomaaliya ma u tegayo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha u imaanaya dalka waxaa jooga ciidamo shisheeye oo aan ku diin iyo dhaqan ahayn soomaalida ah kuwaasoo sheegtay inay yihiin nabad ilaaliyaal balse aqoon-yahanada soomaaliyeed waxa ay sheegayaan waxaa dalka loogu soo duulay ummadduna ay dhibanaha u tahay inay yihiin khayraadka faraha badan ee uu rabbi ugu deeqay waxaa ii sheega mar kale kuwa oo u nta markaan weydiiye world bank oday beesha galaya markaan weydiiya wana waa wareerna waddanka inta intaa loola wadaayo xaggee wax u socdaan simbol waxuu yidhi you are victim of your resource waxa u rafaadaysiin waa khayraadkeeda ku jiro meelaha qaarna waxay leeyihin world deposit ama tiim kaydka caalamka adinka ah in soomaaliya lagu soo qaaday duulaan oo loo dan leeyahay in soomaaliya hantidii kaydka waddanka u ahayd oo taallay ciiddeenna hoostiisa iyo arrintii iyo iyo iyo iyo iyo iyo kaydka soomaaliya oo yaallay badaha hoostooda in la xaalufiyo arrintaas waxaa ku jira shirkado waxaa ku jira hay-ado waxaa ku jira dowlado waxaana ku jira afraad soomaaliya intaba waa la yaqaanaa magacoodana waa la yaqaanaa meelahay ka shaqeeyaanna waa la yaqaanaa ololaha la doonayo in etoobiya loogu qabto waddanka oo ah mowduuc ballaaran oo mudan in si gaar ah looga hadlo haddana waxaa barbar socda in si guud uu khayraadka soomaaliya u noqday hanti beelah ah oo la kala boobayo muslimiinti soomaaliyaan meeday leeyaaye xaggee ku maqantihiin waxaan rabaa inaad midowdane cadowgiinni wees muujinaan kalama maarmaane idinkuna kamaad muuqatiin meeshii aan rabaye ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay waa laydin soo bira tumanaya cadow baa idinku soo duulay cadowgaasina hadafkay ujeedka uu leeyahy waxaa weeye inuu dadnimadiina tirtiro inuu dalkiina qaato inuu diintiina baabi'iyo dalki waa aragtaano gacantaa laga bixina oo waxaa weeye gaala la siinayo dekadihii iyo eeraboorradii iyo wixii oo dhanba waa kaa xabashiya la siinayaa xabashi marka xoogaa lasii biri haddana kenya qaybna waa la siin doonaa turkiga hadda waa aragtaano qaybaa la siiyey baddi baa la siiyey saasaa waddanka o dhan marka waxaad noqon doontaan laajiin ayaad noqon doontaan falastiin maanta waxa ka dhacaya kuma bilaabanin halmar kuma bilaaban duulaha halmar kuma bilaaban tartiib tartiib ayay meeshaa kusoo gaartay idinkiina sida tartiibtaa laydinku wado maalin dambeta meeshaasaa laydin gaarsiin doonaa gudnimo waa inaanan qaadanin gudnimo waa inaan qaadanin ummadda soomaaliyed waxay heeday dad waxaa weeye dadnimo lay heeday dad dadnimo lay heeday dad waxtar ay heeday waxaa weeye waxaad ogtihiin maraykan soddon soddon sanaa laga joogaa ilaa hadda wax u baroorana xoogaagii looga laayay magaalada muqdisho idan waxaa weeye casinimaasaan lahayn dad la gumaysta ma aanaan ahaan jirin dad waxaa weeye qab lahaan ahayn aan qabkeena soo ceshanno dadnimaan aan soo ceshanno adduunkan aan ku baraarugno waxaa weeye umma islaamkuna waa guulaysana waa la hubaa ummadda soomaaliyeedna intaas ayaan leenahay indhaha kor u qaada cadowgiinana garta
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka iyo doctor maslax أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد حلقتنا عاوة وهي أهان دونتا إن شاء الله تعالى ايرون element مادة ايرون تأه ama maadada birta loo yaqaano runtii maadadan waxay ka mid tahay macdinta mataqaana jirka bani aadamka uu isticmaalo waxayna kaalin weyn ka qaadataa dhammaan unugyada jirka iron waxay muhiimad gaar u leedahay inay soo saarto dhiigga cas inay kor usoo qaado ayay caan ku tahay faa'iidooyinka maadadan iron jirka bani aadamka u leedahay waxaa ka mid ah inay kor u qaado oksijiinka jirka bani aadamka islamarkaasna hemogolobinka ama h b ga waxa la yidhaahdo ay kor u qaado mataqaanaa ay rice garayso ay saro mariso ayay aad iyo aad kaalin uga qaadataa sidoo kale waxay kor u qaadaa oxyginta unugyada cas samaynayaan kuwaas oo sambabada kasoo qaadaya oxyginta raaca ilaa nudayaasha jirka gaaraya ayay kaalin mugle ka qaadataa sidoo kale waxay bixisaa ama ay qaadaa red blaceska ayay bixisaa islamarkaasna hemogolobinka concentrationka wareega dhiiga cas ayay ku dartaa iron waxay kaalin muhiim ah ugu leedahay soo saarista myogolobinka maadada la yidhaahdo isla ka mid ah qayb qaadashada dhiiga cas maadadan ironta ah waxay kaalin mug leh aad u firfircoon ay ka qaadataa dheecaano badan oo kala duwan oo ka mid ah jirka bani aadamka u baahan dheecaanadaasoo kale ah catales dheecaan kale iron peroxide and the cytochrome enzymes ayay kaalin mugleh ka qaadataa sidoo kale waxay soo saartaa maadada la yidhaahdo carnitinin la yidhaahdo oo mataqaana muhiimad gaara u leh asidiska oo wax badan mataqaana horumarisa jirka bani aadamka taas oo dheefshiidka iyo mataqaana dufintana burburisa qayb weyn ka qaadata ayay sidoo kale kaalin ka qaadataa ee shaqooyinka difaaca jirka ama immunity-ga ayay kaalin mugla ka qaadataa sidoo kale maadadan ironta ah meelaha aan ka heli karno ayaa waxaa ka mid ah hilibka cas ama hilibka oo mataqaanaa jiirta loo yaqaano ayaa laga helaa sidoo kale waxaa laga helaa hilibka digaaga noocyadiisa kala duwan waxaa sidoo kale laga helaa maadadan ironta ah digirta ayaa laga helaa waxaa sidoo kale laga helaa dhammaan khudaarta cagaaran noocyadeeda kala duwan ayaa laga helaa waxaa sidoo kale laga helaa geedka l tofu la yidhaahdo cuntada farmaajada laga sameeyo ama digirta la dubay laga sameeyo ayaa laga helaa sidoo kale waxaa laga sameeyaa nooca cuntada nafaqeeyaalka yaryar raadraaca muhiimkana u ah fitamiinada cuntada yacni walxaha raadraaca muhiimka u ah ee fitamiinada cuntada yaryarka ah oo fortified breadka la yidhahdo ayaa aada loogu helaa iyo dhammaan dalagyada noocyadooda kala duwan ayaa laga helaa maadadan marka iron deficiency hadduu dhaco ama ay yaraato jirka ku yaraato maxaa dhici kara waxaa dhici kara qofka dhiig la-aan inay soo wajahdo anemia inay dhacdo ayaa dhici karta dhaqdhaqaaqa qofka iyo shaqada qofka inay yaraato ayaa dhici karta sidoo kale waxaa dhici karta qofka temberajarkiisa inuu horumar sameeyo heerkulka jirkiisa ayaa dhici karta sidoo kale waxaa hoos u dhacay shaqada awoodda jirka uu sameynaya ayaa hoos u dhacaysa sidoo kale waxaa dhacaya nabra oo afka iyo carabka iyo faruuraha iyo erida afka nabra soo wajaha kuwaasoo keenaya anemiyada ama ironta oo qofka jirkiisa ku yaraato ayaa dhacaysa hadday ironta jirka ku badato maxaa dhacaya inta badan ironta hadday jirka ku badato waxaa dhici kara cuduro ay ka midka yihiin sida kansarka iyo cudurada wadnaha ku dhaca ayaa dhaca kuwaas oo keena markii dambe qofka inuu u dhinto hadduu ilaahay u qadaro sidoo kale ironta hadday jirka ku yaraato ama ay mataqa ama ay ku badato jirka waxaa dhici kara xanuunada kala duwan ee maqaarka kuwaas oo keenaya anemiyada infectionka maqaarka xasaasiyadda nabrada noocyo badan ayaa dhici kara tiro badan oo irona qofka hadduu qaato sidoo kale waxaa dhacay inay adkaadaan xididada dhiigga qulqulayaasha noocyadooda kala duwan halbowlaha arooraha iyo tiftaafyaha ama cudurada wadnaha qofka ay ku dhacaan haddii markaasi irontaas ay yaraato qiyaasta marka maadadan ironta aan ka qaadan karno maalintii intay la eg tahay caruurta aadka u yaryar ee dhalashada ilaa laba iyo tobanka bilood ugu horeeya waxay qaadanayaan kow iyo toban miligram berday oo iron maalintii caruurta halka ilaa iyo saddexda sano waxay qaadanayaan toddoba miligram berday maalintii caruurta afarta ilaa iyo sideedda sano waxay qaadanayaan toban miligram berday maalintii caruurta sagaalka ilaa iyo saddex iyo tobanka sano waxay qaadanayaan sideed miligram maalintii caruurta afar iyo tobanka ilaa iyo sideed iyo tobanka waxay qaadanayaan shan iyo toban miligram maalintii dadka waaweyn haweenka sagaal iyo tobanka ilaa wixii ka weyn waxay qaadanayaan sideed iyo toban miligram maalintii haweenka uurka le waxay qaadanayaan labaatan iyo toddoba miligram maalintii halka nuujintana ay qaadanayaan toban miligram maalintii aad iyo aad umahadsantii لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي